فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaah dhegaystayaal qodobada caawa aad ku maqli doontaan barnaamijka dhuuxa wareysiyada waxaa ka mid ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo xaqiijisay inuu shahiiday sheekh maxamed mire jaamac oo ahaa waaligii wilaayaadka soomaaliya muddo intee la eg ayuu dacwada iyo jihaadka ku soo jiray sheekha maxaa si gaar ah loogu xusuustaa sheekh maxamed mire waxaad umuurahaasi ugu bagan doontaan bayaan maanta ka soo baxay mujaahidiinta xarakada al-shabaab dhuuxa wareysiyada qodobadiisa waxaa kaloo ka mid ah mu'asasada alkataa'ib oo caawa baahisay qaybta saddexaad tixanaha geedigii gurguurte oo soo bandhigaya halaaggii dowladda federaalka ku qabsaday dagaaladii labadii sano ee lasoo dhaafay xalqadan saddexaad qofkii daawada wuxuu si shakila'aan ah u ogaan karaa in qolo si dhammaystiran dagaalka ugu jabtay warbixin aan ka diyaarinay ayaad barnaamijka ku dhegaysan doontaan barnaamijka dhuuxa wareysiyada waxaad kaloo ku maqli doontaan siyaasi ka hadlay midhaha ay etoobiya ka doonayso shirkii ankara ee uu xasan sheekh badda soomaaliya ugu oggolaaday etoobiya bad noocee ayay rabtaa arrimahaas waxaa ka warramaya siyaasi cabdiwahaab cabdisamed barnaamijka ayaad ku maqli doontaan dhegaystayaal waxaa kaloo caawa aan ka marnayn barnaamijka dhacdooyinkii toddobaadka iyo xubinta faa'iidada caafimaadka إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام waa hagaag dhegaystayaal meel kastoo aad naga maqlaysaan mar kale waxaan hawada idinka leenahay assalaamu calaykum waraxmatullah barnaamijka waxaan ku bilaabaynaa bayaan ka soo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo lagu iclaamiyey inuu shahiiday sheekh maxamed mire jaamac waaligii wilaayaadka islaamiga ee soomaaliya waxaa inoogu warramaya salmaan bayaan ku qoran luuqadda carabiga oo uu ku saxiixan yahay hoggaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa lagu xaqiijiyey istishaadka hogaamiye sare oo ka tirsan mujaahidiinta kaas oo uu maraykanka ku beegsaday duqayn diyaaradeed oo ka dhacday wilaayada islaamiga shabeellaha hoose horedhaca bayaanka waxaa lagu bilaabay ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين
si ay ku dheehan tahay faan sharaf galladaysi iyo wafaa waxaan ummaddeenna muslimka u xaqiijinaynaa khabarka la xidhiira istishaadka sheekha mujaahidka ahaa moxamed mire jaamac oo ahaa waaligii wilaayaadka islaamiga oo leh siiro ay ka buuxdo dacwad jihaad boorin iyo nafur in badanna wuxuu ku taamayey in masiiradiisa lagu soo afjaro khaatimadana furka wuuna helay wixii uu tamaninayey sidaan u rajaynayno kadib in ka badan afartan sano oo uu jilbi xirnaa u adeegidda diinta allah una jihaadayay sidii kelimada allah kor loogu qaadi lahaa muslimiinta iyo mustadcafiintana loogu helin lahaa wuxuu ahaa qofkan ugu wanaagsan ee u adeega diinta kana soo dhalaala faqrigii lagu aadiyey waxaana masiiradiisa jihaadka ay ku soo gebagabowday in allah dartii loo dilo sidaan u rajaynayno kadib markii lagu beegsaday duqayn maraykan oo ay fuliynimo ka muuqato sida bacaadada u ahayd allah wuxuu yidhi لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر bayaanka oo sii socda waxaa lagu yidhi waa sidan gebagabada iyo dhammaadka dadka go'aanada mabaadi'da iyo nafurka leh waana mid ku xardhan dhiig iyo daacadnimo laguna dhowray ku sugnaanta islaamka mujaahidka shahiidka ahna ma raadsado wax uu ku beddesho diintiisa wuxuu mar weliba filaa raxmadda rabbigiisa haba ka caroodaan isbahaysyada gaalada iyo dowladaha kufriga oo wada jira kaas ayaana ah guusha aanay gaari karin ciidamada kufriga iyo riddada waana guusha mabaadi'da sidqiga iyo ammaanada xaqa iyo diinta rasuulka sala allahu calayhi wasallam wuxuu yidhi kama suusha koox ka mida ummaddayda inay ku taagnaato amarka allaah mana dhibto cidda garabkooda ka baxda ama ka soo horjeesata ilaa uu amarka allah uga yimaado iyagoo dadka ka dhex muuqda bayaanka tacsiida iyo hambalyada ee ka soo baxay hogaanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa isagoo sii socda lagu yidhi sheekha mujaahidka ee moxamed mire jaamac waa rugcaddaa ka mid ah raciilkii hore ee mujaahidiinta u oofiyey diintooda iyo ummadooda wuxuuna dadaallo muuqda ku lahaa ka hortagga xamalaadkii gaalaysiinta ee sagaashimeeyadii taasoo lagu beegsanayey shacabka muslimka ee soomaaliyeed laguna duminayey caqiidadiisa waxayna ku soo dhammaatay jab weyn iyo fashil cad taasoo ku timid waardiyaha adag ee laga qabtay diinta ee ay ku howlanaayeen ragga la midka ah sheekha mujaahidka ee moxamed mire iyadoo bayaanku soo bandhigayo manaaqibta iyo wanaagga uu lahaa sheekh moxamed mire waxaa lagu yidhi waxaa lagu yaqaanay sheekha dadaalka ballaaran ee uu ku bixinayay midaynta safka muslimiinta aad ayuuna ugu dadaali jiray in dadka la isku soo dumo kelimadoodana la mideeyo waxaana arrinkaas ku dhiirigelinayay hadalka allah casa wajalla ee ah إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص wuxuu sidoo kale dowr muuqda ku lahaa musaalaxada la dhex dhigayey qabaa'ilka soomaaliyeed ee muslimiinta ah dadaalada ay sameeyeen isaga iyo walaalihiisana wuxuu allah sabab uga dhigay in lagu ilaaliyo dhiig macsuum ah oo daadan lahaa ayaa lagu yidhi bayaanka ka soo baxay hogaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab sida lagu sheegay bayaanka waxaa sidoo kale aad loogu xusuusan doonaa sheekh moxamed mire raadidkiisa la mahadiyey ee xagga dacwada isaga ayaana kormeerayey xamladii ballaarnayd ee dacwiga ahayd ee dhowaan laga sameeyey wilaayaadka islaamiga taasoo loogu magacdaray irshaadu alumma ilaa sabiili arashaad rajada iyo umniyada uu inta badan ku taami jiray sheekhuna waxay ahayd inuu arko wadammada muslimiinta oo laga xoreeyey rijisiga gumaystayaasha ummadduna ku naalooto xorriyad iyo karaamo lagu helay hooska shareecada islaamka iyadoo ka fog waxyaabaha ay soo meerinayaan gaalada iyo haymanada nasaarada xabashida waxay ragga la shaqeeyey uga markhaati kaceen maamul wanaag nafur jihaad nusxi iyo tubta toosan oo dadka lagu hago waxaana barbar socday qalbi jilicsan oo gobonnimo xambaarsan saamaxaad badan warac ah kaadsiimo badan xishood ku tilmaaman aad u jecel ansaarta oo maamuusa malaha u wanaajiya walaalihiisa muslimiintana u adeega oo u dabacsan ilintiisu dhowdahay aan marnaba ka go'in xuska allaah qofkii la fadhiistana waxaa deeqi jiray wanaaggiisa iyo habdhaqankiisa sarreeya ayaa lagu yidhi bayaanka ka soo baxay hogaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab inkastoo uu isaga kala gudbay fagaarayaasha toban saanlayaal dheer uuna wajahay halisyada dilka iyo geerida haddana kuma guulaysan gacanta dhagraysan ee maraykanka inay gaarto ilaa markii uu alla qadaray ajashiisana dhammaatay mooye diyaaradaha maraykanka ayaana duqeeyey habeennimadii afarylabaatanka jamaaduthani kun afar boqol afartan iyo lixda hijiriyada oo ku beegan afarylabaatanka disembar labada kun afarylabaatanka si dhiiggiisu isugu beddelo iftiin iyo holac waa ilays u iftiiminaya dhabbaha ciidankiisa ka dambeeya iyo holac gubaya kuwa dilay waana sidaas mar kasta uu maraykanku naga dilo nin rageed gob ah waxaa beddela nin gobeedka ad adag ballanka dhiigga lagu waraabiyeyna waxaa qaada wiilal alle rumeeyey oo diin aan islaam ahayn iyo dhabbe aan jihaad ahayn ku raalli noqonaynin waxayna ku dhaarteen in dhiigga sheekh moxamed mire aanu hadur noqon doonin maraykankuna ha sugto halaagga uga imaan doona guutooyinka fatxiga ee heeganka iyo kamiinka ku jira ayaa lagu yidhi bayaanka ka soo baxay hogaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab inkastoo maqaamku yahay boos lafaano oo sharaf ah oo aanu ka warramayno faaris haliyey ah oo ku baxay fagaarayaasha jihaadka haddana waxaan ummadda muslimka uga tacsiyeynaynaa istishaadka hogaamiye ka mid a hoggaankeeda iyo daaci ka mid a ducaaddeeda si gaar ahna waxaan u tacsiyeynaynaa ehelka sheekha qaraabadiisa iyo dadkii jeclaa waxaan sidoo kale tacsi u diraynaa dhammaan qabaa'ilka soomaaliyeed ee muslimka ah waxaana ku leenahay alle ha aqbalo shahiidkiina waana idinkugu hambalyaynaynaa halyinimadiisa waxaan sidoo kale tacsi u diraynaa walaalaheena mujaahidiinta ee jooga saaxaadka jihaadka caalamiga ah iyo dad weliba oo u kulmay uheelinta diinta allah meel weliba oo ay ka joogaan caalamka qaybaha dambe waxaa bayaanka ka soo baxay hogaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab lagula hadlay nuqabada mas-uuliyiinta wilaayaadka iyo guud ahaan howlwadeennada oo uu sheekh maxamed mire amiir u ahaa waxaana lagu yidhi kani waa amiirkiina oo ku baxay waddada jihaadka iyo dacwada allah ma doorbidin raaxo iyo caajis siiradiisana waxay ahayd mid ku tilmaaman dadaal iyo raad muuqda ee fadligiisa waxaad ku ilaalisaan ballan wanaag iyo khayrkood isku dardaarantaan ballankiisana waxaad ku dhowrtaan inaad ku sugnaataan jihaadka cadowgiinana yuusan idinka arkin taagdari iyo tabardari taas ayaana ah tilmaamta lagu garan doono inaad amiirkiina u oofiseen ballankii aad la gasheen gebagabadii maraykanku wuxuu noogu goodiyey dil iyo jab allena wuxuu noo ballanqaaday guul iyo shahaado waxaana arki doonnaa labadaas yabo midka dhab noqda allah wuxuu yidhi يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون
فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم alkataa'ib ayaa caawa baahisay xalqada saddexaad tixanaha geedigii gurguurte guul mise gebi dhaclayn waxaa warbixintan idinku soo maqan ku eegaya maxamed cali
بسم الله الرحمن الرحيم
waa xalqada saddexaad ee taxanaha loogu magacdaray geedigii gurgurta guul mise gabi dhaclayn kaasoo ay mu'asasada warbaahineed ee alkataa'ib ku soo gudbinayso halka uu ku dambeeyey duulaankii uu xasan sheekh laba sano ka hor ku soo qaaday wilaayaadka islaamiga ah ee lagu maamulo ku dhaqanka shareecada islaamka qaybtan oo la daawan karo qadar konton iyo siddeed daqiiqo ah ayaa waxa ay alkataa'ib ku soo bandhigaysaa kadib weeraradii galcad iyo coos weyne tiirka uu maciin miday xasan sheekh ee uu doonayay inuu ku samatabaxo balse la dumay weeraradaas malaaximta ah kadib iyo jabkii ay ciidankooda ka soo qaadeen furimaha dagaalka waxa uu xasan sheekh wejiga labaad ee duulaanka ku tashanayay awoodda dowladaha shisheeye ee afrikaanta ah waxaana ay magaalada muqdisho ku casuumeen madaxda waddamada loogu yeero safka hore iyadoo gacmo horsi kadibna aan waxba laga soo qaadin dalabkooda waxaan soo haray dowladda soomaaliya maxay dalalka safka hore u kaashanaysaa shabaab intuu joogaa waxaan ku tashanay annaga iyo ayaga safka horeba shabaab in soomaaliya gudaheeda lagu baabi'iyo iyagana aanu u gudbin annagana dhexdeenna aanu joogin waa qodob qodobka labaad obereshinka annaga iyo dowladahaasi naga dhexeeya waa sagaashan maalmood
ciidankii weynaa oo la filayey oo obereshinkii libaaxa madow la dhihi jirayna isaguna kol dhow lowmaya muddo ay maaweeladaas ku jireen kadib iyo buunbuuninta xamlada black lion wuxuu mar kale xasan sheekh ku hungoobay rajadii uu ka lahaa inuu helo soddon kun oo ciidamo etoobiyaan ah kuwaasoo uu doonayay inuu u kaashado dagaalka ka dhanka ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo waxaa asbaabaha fashilkeeda ka mid ahaa saraakiisha etoobiyaanka ah ku qeexeen inay isku soo beegmeen go-aankii lagu dhimayey ciidamada atmis iyo dalabka xasan sheekh iska daa inay shisheeyuhu dowladda federaalka wax taraane waxay iyaga qudhooda wajahayeen weeraro cagmarin ah oo ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku soo afjareen xeryo ay ku sugnaayeen ciidanka etoobiya iyo kuwa yuganda lagu daray weerarada kamaa-inka iyo qaraxyada isugu jira ee ciidanka kenya lagula beegsanayay gudaha dalkooda iyo dhulalka muslimiinta ay xoogga ku haystaan
xerada gacanteena la soo gaadhin cadowaasi waxaynu ognahay sida ilaahay uu noo sheegay qur-aanka qaatiluuhum yucadibhum allahu biaydiikum wayuxzihim wayansurkum calayhim wayashfi suduura qowmi muminiin ويشفي صدور قوم ويشفي صدور قوم مؤمنين
markii uu dhaawacu ka tambatay jab xooggan iyo guuldaro qaraarna uu xasan sheekh ka soo hooyey furimaha dagaalka waxa uu bilaabay in si ka duwan hadalladii qabweynida ku dhehneed ee uu ciidanka ka horjeedin jiray uu iminka u beddelo kuwo quus ah isagoo si cad u sheegaya in haddii ay furimaha ka cararaan aysan ammaan ku heli doonin muqdisho oo horraanba aysan amni ku haysanin laakiin xaggee loo noqdaa aad noqotide aan wada noqonna dhammaanteena xamar aan isugu tagne maku ammaan helaynaa maku noolaanaynaa nolosha kale iyo haybadda iyo sharafta haddii laga soo taga xataa ammaan aan ku kalsoonnahay oo aan ku ladi karno la seexan karno ma ku haysannaa xamar haddaan isugu tagno dhammaanteen jawaabta waa maya kuma haysanno horena ugumaanaan haysanin haddana kuma haysanno kumana helin anoo xafiiska jooga muddo muddo dheer la ii keeni jiray riboort oo ku saabsan eh, wixii magaaladu xalay ku barin oo booliisku way keenaan marka waxaa jiray waxyaabo weligayna aan dhibsan jiray mar walbana riboortkaa ku qorraa haddana weli sii socda oo aad u dhib badan oo ku qoran in eh, aad riboort ku akhrinayso m- xaafad heble waxaa lagu dilay hebel hebel dadkii indhaha u ah hebel hebel oo saa- saasaa la dilay ka- saasaa la dilay eh, kaasi waa dhintay soo ma aragtid kii dilayna wuu baxsaday lama hayo marka waxaan noqonnay dad ku dhex nool wuu dhintay wuu baxsaday baan aniga ku noolna annagana dhibka ay nagu hayso in la yidhaahdo hebel hebel waa la dilay kii dilayna wuu baxsaday lama hayo dhibaato aad u weyn ayay noqotay haddaan waxaan waxaan wacay eh, taliyaha nabad sugidda gobolka banaadir waxaan ku yidhi sheekh ibraahim saalax dayfullah dadkii dilay ma la haya maya weli lama hayo soo weli ma socota marka weli way socotaa ha weli waa baxsadii waa socota Ah, weli waa baxsadadii waa socota waxaa weeye amnigeennu gacanta nooguma jiro amni laysku hallayn karo ma jiro macnaheedu saasuu noqonaa
marka laga yimaado dhiigbaxa daran ee dowladda federaalka ku qabsaday gobollada dalka si gaar ah kuwa dhexe waxa ay dhanka kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab sii kordhiyeen weerarada ay ka geysanayeen magaalada muqdisho ee ay ku beegsanayeen xarumaha muhiimka ah ee dowladda federaalka arrimaha walaaca iyo argagaxa ku beeray xubnaha dowladda federaalka iyo madaxdeeda intii ay socdeen weerarada lagu beegsanayay xarumaha muhiimka ah ee muqdisho waxaa ka mid ah in qaar ka mida ragga fulinayay howlgalladaas ay iyagoo badqaba dib u soo laabteen sheegayna inay diyaar u yihiin ka qaybgalka howlgallo hor leh
hotel xayaat markay shabaab galeen 38 34 hours ama maaqaan ay socotay xabadda hotel xayaat shabaabka soo gala 12 ilaa 14 lagu qiyaasaa ee waagaas Een, laba ninaa la arkay oo labadooda bannaanka u soo baxeen labadiina waa la dilay intii kale meydkoodiina lama arag noloshoodiina lama arag dadkii meesha ku jiray oo kasoo badbaaday waxay ku leeyihin afar iyo tobanay ahaayeen shabaab waxay isla maalintii ku xogta soo qoreen ciidanka operationkaas fuliyey oo hawshoodu soo dhammaystay oo hadda isu diyaarinayay wejiga labaad oo meelana siinag jooga yani hawshii ciidankaas waa ka baxeen meeshii waay macnaha wax beeniyana ma ana arag hubkoodiina lama arag meydkoodiina meesha laguma arag
weeraradii hotel xayaat kii villa ross xoog kugalkii xarunta maamulka gobolka banaadir weerarkii taliska lagu dabiibayey macawiisleyda hiiraan biral beach hotel s y l iyo weerarkii saraakiisha imaaraadka ee horboodayay duulaanka ay dowladdaasi ka wada yemen iyo soomaaliya ayaa iyaguna ahaa kuwo qamuunyo iyo murug horle u horseeday dowladda federaalka xasan sheikh ayaana aad uga walaacay weerarkii lagu beegsaday saraakiisha imaaraadka dowladda imaaraadka tiirarka ugu waaweyn oo aan ku taagannahay la dagaalanka argagixisada waaye kabka aynu ciidanka aan la ammaanaya maantoo dhan ee magaalada muqdisho jooga ayadaa noo dhistay noona qalabaysay qalabka baabuurta ay wataan gaadiidka ay wataan hubka ay wataan dowladda imaaraadka carabtaana siisay saaxiibada waaweyn oo aan leenahay oo dagaalka nagula jira oo na kaalmeeya ayay kuwa ugu waaweyn ayay ka mid tahay marka annaga imaaraadka carabta xaalkeennu waa saas بركان الثرى يحصدهم كالمنجل والأرض تحت الأرجل camaliyaadka nafurnimada ah weerarada inqimaasiga ah iyo howlgallada madaxjebinta ah ee muqdisho waxaa barbar socday weeraro toos ah iyo kuwo cagmarin ah oo ay martigelisay caasimadda taasoo cabsi hor leh u kordhisay dowladda federaalka wixii xilligaasi ka dambeeyey madaxda dowladda federaalka ayaa afkii juuqda gabay iyadoo laga soo firxaday furimihii dagaalka muqdishona aan hurdo lagu ladin waxa iyana arrinta yaabka leh ay ahayd filimkana lagu soo bandhigay in maamul goboleedyada qaar ay go'doon ku noqdeen magaalo madaxda xarunta u ah oo ayna dhinac uga bixi karin cabsi ay ka qabaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab awgeed شباب أفرد جزء كفدي بكو ما يكال حسين كجرن إني أنا تو شباب كبن انتبه نفدي عن وير دولنا هنقول مدة تو هنقرون ملة maanta oo shan kilomitir oo xabsi annagoo dhan aan ku jirno intaan haddii laga baxo nin maanta shan kilomitir hooyadiis ay ku dhimatay tegi karo oo soo aasi karo ama aas ka qayb geli kara ma jira aabbihiis ninkii uu tuuladan lagu dhigay ku dhintay ma tegi karo
anaga maayfuulkan hoostiisaba haddii naloo fadhiy burjeedba aanan tegi karin yah gasabtaba aanan tegi karin doynuunaya go'doona jidkale meynana loo gelina ay soddon ku dhimanaysa waajid male qasax dheera male diinsoor ma tegi kartid diyaaradda waa la fuulay diyaaraddiina waxay rabtaa boqol doolar qofki
ويمضي باجتهاد عدم بدفع الكفر والطلب يقاتل كل من أجرم sida ku xusan filimka fashilka iyo guuldarrada gulufkii xasan shiikh ee uu ku soo qaaday wilaayaadka islaamiga ah waxaa kaalin muuqata iyo dowr aan qarsooneen ka qaatay qabaa'ilka ansaarta ah kuwaas oo rag iyo dumar da'yar iyo duqayba aan u kala harin inay halganka ka qayb qaataan waxaan bogaadinayaa dowrka siyaasiga ah iyo abaabulka bulshada ee ay qaateen walaayaadka islaamiga ah waxaa cadowga dhabarjab ku ahayd iskuduubnida ay muujiyeen qabaa'ilka muslimka ah ee ku nool walaayaadka islaamiga ah iyo dowrka wanaagsan ee ay ka qaateen difaaca diinta iyo dalka waxay qabaa'ilku garab iyo gaashaan u ahaayeen wiilashooda mujaahidiinta ah waxay naf iyo maal ku bixiyeen welina ku bixinayaan jihaadka waxaan leennahay allah ha idinka aqbalo camalkiinna saalixa ah waxaan idin haynaa abaal aan la soo koobi karin ilaahay keliya ayaana gudi karaa abaalkiinna
لاح من دم الشهيد معلنا عهدا جديد فيه للأعداء وعيد ولنا فيه kaalintaas muuqata waxaa iyana walaac xooggan ka muujiyey madaxda dowladda federaalka kuwaas oo si cad u sheegay in shacabka oo idil ay garab u yihiin xarakada mujaahidiinta al-shabaab ciidanka dowladda federaalkana ay gaalo ka aaminsan yihiin waa markii ugu horraysan u malaynaya si xooggan oo negatiifa ay isku galeen qabiilka iyo diinta clan and religion isguursaday way yar jirtay mararka qaarkood meelaha laakiin qabiil difaacaya al-shabaab because dhallinyarada al-shabaab ku jirta ayaa annaga ah khatarteeday leedahay aadan iyo meel baan tagaanin iyadoo saas xabaddii kasii dhacayso taqriiban aan maqlayno oo dee markaas laga bixiyey nimankii marka dadkaan u tagnay odayaal baa fadhiyey odayaasha markaa nin waxaa jira hadduu odaygu damco inuu yahay oday aad u cihiloon weeye odayaasha marka inay iska sii daayaan way jeclaan lahay wixii qabsaday iyo dhibaatadii qabsaday marka markuu oday hadlo nin odayho waxaa jiray xoogaa wuu u iljebinayaa aamus buu leeyahay wuu aamusinaya marka nin baan u dira waxaan ku ninka odayga ma nimankiiba mise ee, bal naga soo hubi mise mise wax kala haya wuxuu ku yidhi ee, bal annaga seed nu aragtaan adii odayaashii way iska xishoodeen waxay yidhahdeen nimay waxba laydin yeeli maayo waxaan rabnaa bal inaan ogaano seed nu aragtaan waa dad aan shabaab ahayn dadkaas ma aha nimankaas kamid maaha waa shacabkii caadiga ahaa nin baa wuxuu yidhi ma lay ballan qaadaya inaan waxba la yeelayn waxba ka dhalanayn wax consequence ah malaa la yidhi ballan wey ani waxaan idin arkaa inaad gaalatiin anu saasaan idin arkaa inaad gaala tihiin ayaan idin arkaa ninkaas kama tirsana ururkaas qoladaas ma aha khawaarijta kamid ma aha ee, wadaad ma aha waa nin bulshada ka tirsan oo caadi iska ah oo- oo magaalada jooga marka ninkaas wuu ku dhawaaqay oo geesnimo buu yeeshay inta kalena waa sida
waxyaabaha dhacdooyinka ugu yaabka badan oo ay soo maraan idiin sheegaya gabar yar oo aan isleeyahay ma saddexi toban jiraa ma labaiyo toban jiraa qiyaasta baan oder shaa naga yii telefoon yar inta la soo baxday bay hooyadeed wacday daas tiri hooyo murtidiintii baa ile eh, shaah naga iibsee ma ka iibsan karaa
ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo qabaa'ilka ansaarta ah oo dhabarka ka jebiyey xamladii lagu soo qaaday wilaayaadka islaamiga ah kadib waxa ay madaxda dowladda federaalka yaqiinsadeen inay ku fashilmeen xaqiijinta hadafkooda waxay bilaabeen inay si cad fagaarayaasha uga sheegaan inay galeen dagaal aan kooda ahayn walwal xoogganna ay ka qabaan xaaladda ay ku sugan yihiin ciidankooda islamarkaana la waayey saraakiishii hogaamin lahayd dagaalka maadaama kuwii lafdhabarta u ahaa xamlada ay ku la'deen weerarada xarakada mujaahidiinta al-shabaab dagaalka aan ku jirno dagaalkii aan naqaanay ma aha
waad ula jeedo oon ula jeedo dagaal inta miis la fadhiisto khariidadiisa lagu dhigo natiijada halkaas laga sugo keliya ma aha dagaalka khariidada la dhigo oo la waxeeya waxa ku sabayska ugu waaweyn waxaa ka mid ah dagaalkaas inaad taqaano awooddaada iyo awoodda cadowga aniga walwal weynaan ka qabaa runtii sida hadda xaaladda ciidanka ay tahay walwal weynaan ka qabaa een, xog la-aanna ma ihi markaan saas leeyahay een, duruufta ay ku sugan yihiin ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed walwal weynaan ka qabaa een, een, saraakiishii hogaaminahay dagaalka inaanan la haynin ee, walwal aanan- ama aan la diyaarinin walwal weynaan ka qabaa sida a- a- arrimaha dagaalka loo iyo cidda talada hadda oo gacanta ugu jirta ahu sidai wax ku wado laakiin ayaan darada waxay tahay uu yidhi markii adigana aas aqoonin cadawaagada aadan aqoonin markaas wuxuu yidhi marna inaad guulaysato lagama yaabo dagaal wax sahlan maaha marka inaan si habqana ku galnay yaa soo baxday runtii markii dambe oo guulihii aan degdega ku xaqiijinay in la hay waayey yaa yaa soo baxday iyo haddii dowladdu ku doodo guul baan ka gaarnay een, bal iyadan is ogeyna dib ha isugu noqoto marka yani dadka soomaalidu ma aha waxay aqbali karaan yani wax saasa ma ma rumaysan karayaan because waxay u ogyihiin xaqiiqda ka taagan dhulka adduunku quusow ka joogaa soomaaliya quus weyna laga joogaa Een, eh, waxa laga malaysanayay iyo waxay qabsan kartay iyo waxay qabatay farqi weyn oo u dhexeeya in adigoo intaasoo ciidano leh oo intaasoo dhaqaalaha leh oo madaxtooyada iyo lijada dhagxaan aan yaaliin ay ku wareegsan yihiin aad wax ka qabaala yihiin maxay tahay ninka ilaa hadda adduunyada nala yaabanta xoog naguma yara xoolo naguma yara dad naguma yara
marka laga yimaado guuldarrooyinkii milatari ee uu la kulmay xasan sheekh sidee ayuu ula falgalay masaa'ibkii kala duwanaa ee soo maray dalka sida abaaraha iyo fatahaadihii ku dhuftay dalka muddada uu xilka hayo xalqada xigta ayay ku soo gudbin doontaa mu'asasada warbaahineed ee alkataa'ib
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى
qodobo kale ayaa nugu soo maqan balse iminka waa dhacdooyinka toddobaadka iyo maxamed sheekh cali aad baad u mahadsan tahay maxamed ciise dhegaystayaal kusoo dhowaada xubintii dhacdooyinka toddobaadka oo alaaba habeen weliba oo jimcaha aad ka dhagaysataan idaacadii islaamiga heer furqaan taasoo aan kusoo gudbino howlgalladii ay fulisay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee kusoo dhacay warqabadka warbaahinta islaamiga heer furqaan qodobadan toddobaadkan diiwaan gelinay ee caawa aad ku dhagaysan doontaan waxaa ka mid ah maalintii sabtida labaatanka jumaadu thaani kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada koobay labaatanka bisha disembar sannada laba kun afar iyo labaatanka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku qaaday xero ay askarta dowladda federaalka ku leeyihiin degmada qoryoole ee gobolka shabeellaha hoose koobay labaatanka jumaadu thaani kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada kuna beegan labay labaatanka bisha disembar sannada laba kun afar iyo labaatanka dagaalyahano hubeysan oo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dagaal culus ku qaaday xerada ciidamada xabashada itoobiya ay ku leeyihiin garoonka diyaaradaha ee degmada baardheer ee gobolka gedo askar ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku qaaday saldhigga ciidamada maamulka la baxay koonfur galbeed ay ku leeyihiin degmada waajid ee gobolka bakool guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax ku weeraray saldhigga askarta dowladda federaalka ku leeyihiin galbeedka magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan waxaana jira khasaarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaawac gaaray askarta dowladda federaalka sidoo kale guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax la beegsaday kontaroolka guufaale ee magaalada beledweyne ee hiiraan halkaas oo ay ku sugnaayeen askar ka tirsan dowladda federaalka maalintii isniinta labaiy labaatanka bisha jumaada thaani sannada kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada kuna beegeen saddex iyo labaatanka bisha disembar sannada laba kun afar iyo labaatanka laba qarax ayaa ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay la beegsadeen saldhigga askarta dowladda federaalka ku leeyihiin degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe waxaana dhegta dhiiga loogu daray qaraxyadan laba askar iyadoona lagu dhaawacay shan kale iyadoona ay xilliga ay dhacayeen qaraxyada meel aan ka fogeyn saldhigga ku sugnaa odowaa yuusuf raage oo ah taliyaha ciidamada dowladda federaalka iyo cabdulaahi sambaloolshe oo ah taliyaha ciidamada sirdoonka ee nisa dagaalyahano ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar habendheelmada waxay ku qaadeen xirada ciidamada soo duuliyaasha yuganda ay ku leeyihiin degmada janaale ee gobolka shabeellaha hoose ilaa iyo haatan ma jirto faahfaahin dheeraad ah oo ku aadan weerarkan cabdi ibraahim oo ah guddoomiyaha maamulka la baxay koonfur galbeed ugu magacaaban degmada qansax dheere ee gobolka baay ayaa si dirqi ah uga badbaaday weerar qarax ah oo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab kula beegsadeen hoyga uu ka degan yahay degmada qansax dheere cutubyo aad u hubaysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weeraro garba simana waxay ku qaadeen saldhigyada ciidamada soo duuliyaasha itoobiya iyo kuwa koonfur galbeed haddaan ka hormaro degmada diinsoor ee gobolka baay ciidamada militariga al-shabaab ayaa weerar culus ku ekeeyey xirada ciidamada xabashada itoobiya ay ku leeyihiin degmada diinsoor ee gobolka baay iyadoona weerar qaraxa lala beegsaday goobo ay ku sugnaayeen askar ka tirsan maamulka la baxay koonfur galbeed oo ku taala xaafadda buulo jameeco ee magaalada baydhabo markaan iyo gobolka wajeer ugu yaraan sagaal askari oo ka tirsan dowladda kenya ayaa lagu dilay saddex iyo toban kalena waa lagu dhaawacay halka laba gaari oo kooyal itaw ahna laga gubay kadib markii qaraxyo lala beegsay askar ka tirsan dowladda kenya oo ku socdaaliyay duleedka deegaanka qarso ee hoostaga degmada qorof xaraare ee ka tirsan gobolka wajeer ee ku hoos jira gumaysiga dowladda kenya talaado saddex iyo labaatanka bisha jumaadu thaani sannada kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada afar iyo labaatanka bisha disembar sannada laba kun afar iyo labaatanka markaan iyo gobolka gedo ee koonfurta soomaaliya qarax ka dhacay inta u dhexaysa degmooyinka doolow iyo beled xawaaya waxaa lagu burburiyey gaari ay la socdeen saraakiil ka tirsan dowladda federaalka qaraxan ayaa waxaa khasaareeda kasoo gaaray askartii lala beegsaday inta la xaqiijiyay waxaa qaraxaasi ku qurbaxay sarkaal kabtan ah oo magaciisa lagu soo gaabayey qoorgaab halka ay ku dhaawacmeen lix askari oo ku jiro sarkaal halxidigla ah oo lagu magacaabi jiray cumar kaniini maalintii arbacada afariyo labaatanka bishan jumaadu thaani sannada kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada shan iyo labaatanka disembar sannada laba kun afar iyo labaatanka ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku qaaday halka loo yaqaano xero koobaad ee askarta dowladda federaalka ku leeyihiin degmada luuq ee gobolka gedo askar hubaysan oo ka tirsan al-shabaab ayaa weerar ku qaaday saldhigga xabashada itoobiya ay ku leeyihiin degmada wuxudur ee gobolka bakool ciidamada xarakada al-shabaab ayaa dagaal ku kadiyey xero iyo maleeshiyaadka ay tababartay dowladda kenya ay ku leeyihiin deegaanka dhamase ee hoostaga magaalada lafey ee gobolka mandheera kuna hoos jira gumaysiga dowladda kenya maalintii khamiista shan iyo labaatanka jumaadu thaani sannada kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada lix iyo labaatanka bisha disembar sannada laba kun afar iyo labaatanka guutada jugta culus ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa madaafiic ku askaysay saldhigga ciidamada xabashada itoobiya ay ku leeyihiin degmada buur rakabe ee gobolka baay mana jirto faahfaahin dheeraad oo ku saabsan madaafiicdaas oo gaaray ciidamada xabashada itoobiya sidoo kale waxay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab weerar ku qaadeen xerada ciidamada afrikaanta uganda ku leeyihiin deegaanka nambar lixdan ee gobolka shabeellaha hoose ugu yaraan hal askari oo ka tirsan ciidamada kenya ayaa lagu dilay afar kalena waa lagu dhaawacay weerar ka min ah oo ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka fuliyeen duleedka deegaanka weelmaari ee hoostaga degmada faafiya ee gobolka gaarisa ee ku hoos jira gumaysiga dowladda kenya dhegaystayaal intaas ayaan kusoo gebagabeynayaa caawa xubintii dhacdooyinka toddobaadka oo aad ku dhagaysateen qodobo kala duwan oo toddobaadkan sii dhammaanaya kusoo dhacay warqabadka idaacadda islaamiga ee alfurqaan intaan xubintanteeda kalen hawda dib aan ugu kulmayno toddobaadka dambe iyo jimcada soo socota ammaana allah sidaas iyo nabadgelyo
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى
hagaag siyaasi ayaa ka hadlay damaca itoobiya iyo siyaasadda ay ku doonayso qabsiga badda soomaaliya balse ku soo dhowaada xubinta faa'iidada caafimaadka iyo doctor maslax
أنا باسم الشافي أرقيك من كل سقام يؤذيك بيميني أمسح ما تشكو وبعمر الباقي أفديك وأتمتم دمعا ودعاء يرعاك الله ويشفيك وأتمتم دمعا ودعاء يرعاك الله ويشفيك لا بأس عليك ولا وجعا أجر وطهور وشفاء ويقين بالله يداوي ما عجزت عنه أطباء بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد ee, darsigeena caawa ama xalaqadeena caawa ee, waxay noqon doontaa vitamin b3 waxay ka mid tahay xalaqaadkii inoo soo socday oan kaga soo hadlaynay vitaminaadka khaasatan vitaminaadka ku milma biyaha Ee, vitamin b3 ama niacin loo yaqaano waa vitamin muhiim ah kuwaasoo ka mid ah ee, vitaminada ku milma biyaha ee, kuwaas oo yareeya ee, colostrolka run ahaantii ay aad aada iyo aad caan ay ugu yihiin ee, wareega dhiiga khaasatan ay shaqo badan uu ka qabta b3ga ee, faa'iidooyinka si guud uu u leeyahay vitamin b3 ee, dadka uu ka caawiyo maxaa ka mid ah ee, wuxuu ka caawiyaa dadka inuu soo daayo energy uu ka keeno carbohydrates iyo fats iyo proteinka uu u bedelo oo energy uu u bedelo ayuu sameeya inuu soo release garaya ama soo daayo energygaas kaasoo uu ka keenayo carbohydrateska fatska iyo proteinka ee sidoo kale b3 wuxuu kaalin muhiima uu ka qaataa ee dhismaha d n a ga d n a ga ama hidisidaha ee dadka bani aadamka ay leeyihiin kaasoo lagu kala sooco ee qofka een inuu ee wiilka iyo aabihiis inay isleeyihiin in kale lagu ogaado d n a ga la yihahdo dhiigga hidisidahaas ayaa aada iyo aad uu mataqaana uu kaalin mugle uu ka qaata sidoo kale wuxuu yareeyaa khatarta sokorta nooceeda type oneka loo yaqaano nooca koowaad ayuu aada u yareeyaa sidoo kale wuxuu muhiimad gaar u leeyahay shaqooyinka maskaxda dhammaan noocyadooda kala duwan ayuu aada u firfircoono geliya sidoo kale wuxuu kor u qaadaa dufunta dhiigga levelkeeda ama hadday badan tahay inuu yareeyo ama hadday yar tahay inuu normalka geeyo ayuu ka qayb qaataa sidoo kale wuxuu yareeyaa bressurka dhiigga ama cadaadiska dhiigga mar hadduu wareega dhiigga uu la shaqeeyo ama uu ku shaqeeyo wuxuu ka qayb qaata dhammaan cudurada ku dhaca wareega dhiigga ayuu ka sameeyaa sidoo kale wuxuu kor u qaadaa shaqada maskaxda qaybaheeda kala duwan hadday ahaan lahayd qaybta aragga qaybta wareega dhiigga qaybta firfircoonida maskaxda qaybta fariimaha xagga nervious systemka ayuu dhammaan kor u qaadaa sidoo kale wuxuu kor u qaadaa maqaarka noocyadiisa kala duwan shaqada maqaarka hadday ahaan lahayd qashinsaarka hadday ahaan lahayd qurxinta hadday ahaan lahayd midabeynta maqaarka inuu ka qayb qaato iyo dareenka dhammaan ayuu ka qayb qaataa niacin waxaa aad iyo aad uu kaalin mugle uu ka qaataa colostrolka khaasatan l d l-ka iyo h d l-ka inuu mataqaanaa wareegooda mar kasta uu yareeyo ama uu hadday yar yihiin uu badiyo ama hadday badan yihiin uu yareeyo levelkooda mar kasta inuu koltareero ama control uu ku sameeyo uu yareyn iyo badin intaba iyo dawooyinka loo isticmaalo ayuu ka qayb qaataa sidoo kale wuxuu kaalin weyn uu ka qaataa yareynta xanuunka maskaxda ku dhaca migrainka loo yaqaano oo dadka madaxa aadka aad u xanuuna madax xanuunka zaa'idka ayuu aad iyo aad ugu qayb qaataa haddii qofku isticmaalo vitaminkan b three ama niyasinkan wax badan ayuu kaga dareemi doonaa insha allahu tacaala wuxuu sidoo kale horumar weyn uu ka sameeyaa ama uu ka qayb qaataa artriska waxaa loo yaqaano kalagoosyo xanuunka dadka jilbaha laga haayo garbaha lugaha meel kastoo kalagoyska ah dadka laga haya ama ka sheegta cudurkan la yidhaahdo galaha ama yani xanuunada ku dhaca meel kastoo kalagoysa ayuu ka qayb qaataa sidoo kale wuxuu yareeyaa inflamationada dhammaan ku dhaca jirka yani inflammation waxaa la yidhahda caabuga ama mataqaana infectionada soo gala jirka ama meesha bukiya ayuu ka qayb qaataa inuu ka hortago sidoo kale wuxuu kaalin gaar ah ama mataqaanaa muhiimad gaar u leeyahay nerviska maqaarka iyo iyo systemka digestiveka neef dheefshiidka ayuu kaalin gaar ah ayuu ka qaataa horumar badan uu ka sameeyaa sidoo kale dooskiisii oo niyaasiinta oo qofka bato ama u isticmaal badan uu ku sameeya wuxuu horumariyaa arteriosclerosis waxaa la yidhahda xididka maskaxda ama nerviska oo adkaada xididada maskaxda arteriga oo adkaada ama adeeg noqda ayuu wax badan doos badan haddii laga qaato niyaasiin ayuu wax ka taraa sidoo kale wuxuu yareeyaa soo noqnoqoshada dhibaatooyinka xagga wadnaha ama qofka wadnaha inuu istaago ama mataqaanaa heart failure inuu ku dhaco wadnaha istaagto ayuu inta badan ka qayb qaataa sidoo kale wuxuu ka soo saaraa jirka ee, sunta dadka ay isticmaalaan ama ha noqoto ee, kuwo laga qaato xagga afka ah daawo ahaan ama ha noqoto kuwo laga qaato een, ah, xagga daawooyinka ama xagga cuntada meel kastoo ku imaata wuxuu ku sameeyaa inuu soo saaro jirka sunta uu ka soo saaro ayuu sameeya kaalin weyn ka qaataa b three ee, sidoo kale wuxuu kaalin gaara oo muhiim u leeyahay xagga dheefshiidka cuntada ayuu kaalin mugla uu ka qaataa halkeen ka heli karnaa marka mar haddii lasoo sheegay faa'iidooyinkan tirada badan vitamin b three lagu soo sheegay halkeen ka heli karnaa marka sourcekiisa halkee waaye si aan u raadsano Eh, waxaan ka heli karnaa dhammaan eh, hilibka noocyadiisa kala duwan khaasatan marka hilibka jiirta la yidhahdo ama hilibka cad eh, sida eh, digaaga iyo malayga iyo iyo kuwa la midka ah ayaa laga helaa waxaa sidoo kale laga helaa eh, dhammaan digirta ama lowska eh, dhammaan midda cagaarka ah digirta cagaaran eh, bataataha noocyadiisa kala duwan midka macaan iyo midka kale iyo dhammaan caanaha ay soo saaraan een, ah, xayawaanaadka een, ah, sidoo kale khudaarta cagaaran dhammaanteed eh, iyo inta cunto ah laga helo badda ama hilibka dhammaan badda laga helo ayaa laga helaa sourcekiisa vitamin b three Eh, sibtomiska eh, hadduu yaraado marka calaamadaha vitamin b three hadday yaraadaan waxyaalaha qofka uu dareemi karo maxaa ka mid ah Eh, muruqa xanuun joogto ah qofka inuu dareemo oo daal si guud qofka inuu dareemo daal guud eh, inuu dareemo eh, labalaba mararka qaar ama shuban inuu ku dhaco qofka eh, jahwareer guud qofka inuu dareemo si guud uu u wareero eh, xusuusta oo yaraata runtii eh, aad iyo aad ayuu mataqaana u sababaa hadduu vitaminka u yaraado haddaan la daaweynna eh, wuxuu u horseedaa cudur la yidhaahdo belegra oo kaasoo marka dambena eh, keeni kara qofka eh, vitamin la-aantaas darteed inuu u dhinto ilaahay hadduu qadaro Eh, sidoo kale eh, nabraha maqaarka skin rushka loo yaqaano ama eh, kalarka maqaarka inuu bedelo ayuu caan ku yahay Eh, sidoo kale carabka qofka inuu ka dhigo guduud ama nabro yaryar intay kasoo baxaan uu guduud ka dhigo ugu dambeyntiina matag iyo mataqaanaa caloosha oo fadhiisato iyo shuban uu u keeno Eh, madax xanuunkaas inuu qofku ku bato abititeka inuu ka tago si guud Eh, memorigaasna inuu qofku uu waayo xusuusta uu waayo Eh, awoodi waayo xataa inuu mataqaanaa oo yani xusuusan xusuusto wax yar un ka mid ah taariikhdii uu soo maray xataa inuu xusuusan kari waayo inay dhacdo Eh, waxaa kaloo dhici karta dhibaatooyin xagga eh, mataqaanaa yani dareenka ah ama mataqaanaa qofka eh, uu dareenkii sidii hore uu noqon waayo En, appetite-ka oo si guud qofka uu ka tago oo si guud appetite la-aan inay ku dhacdo qofka waxba uu cuni waayo hadduu vitaminkaas u yaraado iyo ugu dambeyntii eh, cudurada ku dhaca xagga caloosha gastrointestinal diseaseka la yidhaahdo ama gaaska ama infection calooleedka ama typhoidka ama wixii la xiriira dhammaan cudurada ku dhaca caloosha in lagu arko qofka Eh, calaamadaha marka qofka hadduu bato waxyaalaha lagu arki karo wadna garaac zaa'id ah En, ah, mataqaana warwareer iyo suuxdin inay qof ku dhacdo eh, korcun un tiro badan inuu dareemo eh, inuu mataqaanaa en, ah, yani sumow uu dareemo marka dambena matag iyo waxyaalaha la midka uu dareemo marka eh, inteen ka qaadan karnaa marka vitamin b three eh, daily intake maalintii maxaan ka qaadan karnaa caruurta yaryar waxay ka qaadan karaan eh, hal sano eh, marka dhalashada ilaa halka sano afar miligram berday caruurta halka ilaa saddex sano jir lix miligram berday ayay qaadan karaan caruurta afarta ilaa sideed sano jir sideed miligram berday ayay qaadan karaan haweenka eh, da-da ah waxay qaadan karaan afar iyo toban miligram berday ragga iyagana da-da lix iyo toban miligram berday haweenka uurka leh afar iyo toban miligram berday nuujinta waxay qaadanaya toddoba iyo toban miligram berday aada iyo aad aa umahadsantihi لا بأس عليك ولا وجعا أجر وطهور وشفاء ويقين بالله يداوي ما عجزت عنه أطباء واستبشر ما داء إلا وله مهما اشتد دواء واستبشر ما داء إلا وله مهما اشتد دواء
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى
qeybaha dambe ee barnaamijka ayaan soo gaarnay etoobiya ayaa ka howlan siyaasad jahwareerin ah iyadoo haatan ku cayaaraysa dowladda federaalka wararka heshiiskii ankara laga sheegay iyo wararka ka soo baxaya warbaahinta etoobiya ayaa marar badan kala duwan dowladaha qaarna xasaasiyad ayay ka muujiyeen shirkii ankara waxaa ka mid ah dowladahaas masar iyo eliteria siyaasi cabdiwahaab cabdisamed ayaa ka waramaya ujeedada etoobiya guud ahaan eh, waxaad moodaa runtii etoobiya waxay raadinaysa waxaa weeye waa marinbadeed ay degto oo micnaha ay doonaysa inay ka samayso saldhig military Eh, maxaa yeelay wadanka eritrea la yidhaahdo magaalada casab marka eritrea xornimada qaatay etoobiya waxay waxay runtii ay kusoo dhaweeyeen inay casab deg- waxba kala soo baxaan weliba ka raqiisan qiimaha yani jabuuti ay ku bixiso fursadaas etoobiya da- dhag jalo- dhag- dhag jaraqomay siinin Een, jabuuti ay isticmaalaysay een, wasiirka arrimaha dibadda ee wadanka jabuuti wuxuu sheegay in micnaha yani tojor ah oo ah mateked in la siinaayo oo ayaga maamulayaan oo ayaga waxba kala degayaan 100 percent boqolkiiba boqol in ayaga maamulayaan ilaa hadda waxa weeyaan een, xukuumadda abiy hamada prime minister abiy wax jawaab ka bixiyay ma laha magaalada berbere la yidhaahdo waxay ku leeyihiin sheer bay ku lahaayeen dhibood dhibood dhan bay leeyihiin oo waxay rabaan kala soo degaan oo af amxaari ku qoran yahay Een, magaalada lalaamo ee wadanka kenya wadanka aan ku noolahay kenya ee waxaa weeyaan waxaa la siiyey een, dekedan muxuunaha lamo waxay rabaan ay kala soo degaan labsadka ay xarunta maalgashteen fertilizers kaga soo gala ethiopia wafta yani access to the sea oo bad micnaha commercial ah waxa hadda ay raadinaysa ma ahanba maxaa yeelay cid u diidan ma laha uganda iyo wadamo badan oo lix iyo- wadamo xagga lix iyo toban oo wadanaa jira afrika oo aan bad lahayn dhammaantood micnaha baddi wax kala soo degaan qaanuun heer caalami ayaa jira oo wax maarta u saamaxaya inay waxba kala soo degaan laakiin etoobiya waxay rabtaa waxaas ma etoobiya waxay rabtaa saldhig military iyo deked ay degtay rabta oo micnaha yani ciidan bay samaystay macron wuxuu hadda ugu degay adisa wax kale maahan ciidan buu u sameeyey oo micnaha ciidan- ciidanka kenya wadan keliya runtii afrika ee lix iyo tobanka wadan afrika ee aan badda lahayn oo micnaha yani maanta ciidan bada leh etoobiya ka jirta inta kale ciidan bada ma laha ciidanka badda ay samaystay iyo maraakibtan dagaalka ee hoganaya jabuuti maxay ugu talagashay waxay ugu talagashay inay xoogaa soomaaliya ay ku degto gaar ahaan waxay danaynaysaa badda cas gaar ahaan waxay danaynaysaa lughayo ilaa iyo zaylac inta udhexaysa marka een, taa mid weeyaan midda labaad waxa weeyaan waa dadka ummadda Somal- ummadda Soomaaliya inay taa fahmaan ayaa loo baahan yahay inay taa fahmaan waxa laga doonaya waxa weeyaan waa marin badeed ciidan la geysto qawaanintooda lagu dhaqaa waxa kaliya ee dee ku qornaa ee positive ah waxa weeyaan yacni muxuu ahaa ee Ankara declaration ama ya- heshiiskii Ankara waxaa ku qornaa in labada wadan ay ix- ixtiraamaan yani waxa loo yaqaana qarannimada iyo midnimada wadan inay ixtiraamaan ku qornayd oo wadan wadan kale uu qarannimadiisa iyo madax banaanadiisa uu ixtiraamo Een, waxa weeyaan horta qofka dadka dadka etoobiyaanka ah ama qofka aad wax ku darsanaysid waa in horta heshiis aad tihiin waay waa inaad heshiis tihiin markay shicibka iyo dadka heshiis yihiin ay wax isku darsan karaan xataa qawaaniinta caalamiga ah markaad eegtid uncolos markaad fiirisid wadanka wadanka xudubad ka kiraynayo taa waxaa ka horeysa in labada shucuub ay heshiis yihiin oo ay yani waxa weye heshiis ay yihiin labadan shucuub meel ay ku heshiiyaan lama yaqaano shan boqol oo sano ay dagaalamayaan mar ay yani etoobiyaanka ay reeyaan iyo mar soomaalida ay reysaba yani meel intii la fadhiistay laga fa- yani lais- laisku cafiyey ama magdhow lasi siiyey ilaa hadda lama hayo dagaalkii seven seven aad arkaysay oo dagaalkii kun sagaal boqol toddobiyo tobankankii soomaaliya iyo etoobiya dhex maray ilaa hadda lagama heshiinin yani laba kun iyo lixdii iyo laba kun iyo toddobadii etoobiyaanku waatay soo galeen wadanka ma- magaalada muqdisho soo galeen ilaa labaatan kun qof ay dileen barakiciyeen intaasoo kun oo micnaha soomaali ah burburiyeen hanti aad u far badan ay soomaali leedahay halkee lagu heshiiyey meesha lagu heshiiyey ee las- gacmaha lasa saaray ee laisku cafiyey waa halkee ilaa hadda ma jirto waxay soomaalida inta badan sheegan jirtay oo inta badan ay sheegtaa in laba gobol ay kaga maqan tahay wadanka etoobiya howdi reserve halkay ku dambeeyeen ma laga heshiiyey ma la siiyey ma la saamaxay ilaa hadda la- waxaa weye meel lama- meel lama saarin marka markii marka wadan aad ka keenaysa wadan kale waa in shucubta labada wadan ay heshiis yihiin etoobiyaanka waxaa hadda lagu bartay oo gobolka uu ku bartay dad xataa haddaad heshiis la gaartid aan heshiiska fulinaynin waxaa lagu bartay dad markay micnaha ay gorgortamayaan oo ay micnaha yani ay miiska soo f- wada soo fadhiistaan waxaad ku wada hadashaan haba yaraatee aan yani tixgelinaynin wadanka masar la yidhaahdo saddex iyo toban sano ayaa etoobiyaanku wada hadlayeen lixdii sano ugu dambeysay oo ay ku jirto abiy axmed ilaa yowmana haada wax go-aan ay gaareen ma laha eritrea waad arkaysaa markii badhama badhama laisku qabsaday maxkamad baa lasa tegay ilaa hadda maxkamadda go-aanka ay soo qaad xataa way waxaa runtii way aqoonsan laadahay marka dadkan waa dad lagu bartay inay dadka iska daba wareejiyaan tamid weeyaan waxaa marka ku haray oo aada muhiim u ah etoobiya bad ma la siin karaa oo ma karaysan kartaa mise maya jawaabtu waa maya weeyaan sababtan kuu sheeganaysa marka waa marka ugu horeyse wadamada kulaala badda cas waxaa waye masar sacuudiga urdun sudan eritrea jabuuti soomaaliya yemen intaba ma ogolo inay etoobiya ay biyahan timaado ma ogolo intaba ma ogolo heshiisay ku wada yihiin dhammaan wadamadan aan soo sheegay heshiisay ku yihiin masar yacni in etoobiya badda cas ay sallaga laga siiyo waxay u tahay national security threat oo yani waxaa weeye qarannimadeeda ayaa ayaa runtii qa- ayaa ayaa- ayay u baqaysaa waa midtaas oo masar marna ma ogolaanaysa labo eritrea ma ogolaanaysa maxaa yeelay etoobiyaanku weli waxay aaminsan yihiin ba eritrea in in etoobiya lagu soo celiyo ay aaminsan yihiin marka qarannimadoodii iyo midnimadooda halis gelaysa eritreana ma aqbalaysa jabuuti dekada ku taala magaalada jabuuti waa dekada ugu weyn ee wax kala soo degaan wadanka etoobiya oo dhaqaalo badan ay jabuuti ka soo hesha in yacni laga dhiso dekad kaloo taalamid ah magaalada zeylac laga dhiso oo macnaha magaalada jabuuti aan ka fogeyn jabuutiyaanka ma aqbalayaan oo dhaqaalahaan uma aqbalayaan yani waxaa wadanka jabuuti dhaqaalihiis dhanba wuxuu dekada soo ku xiran yahay haddii marka dekadii dekad kale laga ag furo micnaheeda waxa waxaa weeyaan dadka reer jabuuti dhaqaale xumaa ku dhacaysa midda labaad waxaa weeyaan haddii dekadaas la- laga laga kireeyo jabuuti waxaa soo kala dhexgalay marka soomaaliya ayaga etoobiya soo kala dhexgashay marka jab- jabuutiyaanka marka waxay dareemayaan yani waxa weeyaan cabsi amni bay dareemayaan oo aad iyo aad u xun Ah, jabuutiyaankana ma yeelayaan soomaali ma yeelaysa waxayna ku yeelaynin ilaa hadda dadkii etoobiyaanka ah dadkii soomaaliga ahaa meelay ku heshiyeen malaha ciday ku heshiyeen malaha intaa walaal waxaa dheer yemeniintu ma ogolaan doonaan maxaa yeelay etoobiyaanka waxay ka urinayaan yani inay inay dabada ku wataan wadanka laa israa'iil فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي
dhegaystayaal guud ahaan intaa ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka dhuuxa wareysiyada wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي